madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaan labada aqaloo baarlamaanka ee dowladda federaalkan u farhaya wasiirka amniga jubbaland cabshir jaran dad soomaaliyeed baan nahay dalku waa naga dhexeeyaa cabshir jaran dembiile ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan haddii aad soo dayn weydaan wixii cawaaqib xumo ahoo ka dhasho mas-uuliyaddeeda waxaa yeelanaya madaxweynaha soomaaliya iyo inta la shaqaynayso madaxweyne adiga iyo tiimkaada ka fiirsada ka fiirsada dadka muwaadiniinta ah oo soo halgamay oo mas-uuliyiinta oo xasaanida leh oo lagu xadgudbahaya waxa ka dhalan kara madaxweyne aad inaad oga fiirsata ayaan ku leena waxaan mar labaad gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen iyo guud ahaan golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan golaha aqalka sare madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay soo sii daayaan wasiirka onastiga ah oo afduubka lagu haysto inay soo sii daayaan haddii la soo sii dayn waayo madaxweyne wixii ka ratibna mas-uuliyaddeeda adaa iskale